إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحsaan إلى يوم الدين أmا bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluq الmaraam min adilaة الأحكاam kitaabka kitaabu طalaaq qismiga ah ayaan ku jirnay baabkana baab الradaac nuugmada baabka ka hadlaya radaaca macnaha loola jeedaa waxay tahay caruur inay nuujido oo caanaheeda siido hooyo aan dhalin taasaa hadda laga hadlayaa carruur inay nuujido oo caanaheeda uu calooshiisa galo carruurka hooyo aan dhalin axkaamta ka dhalanaydo taas weeye midda laga hadlaa hooyadu hadday nuujido carruur aysan dhalin carruurkaasu hooyo ayay u noqonee oo waxa weeyaan meesha ay hooyada uga noqonay hooyadii kale mid tahay waa xagga nikaaxa ma guursan karo xagga nadarka waa fiiri karaahoo ajnabi kama ahan khalwada wuu la qaali noqon karaahoo keligood qol waa isla joogi karaan maxramiyada xagga safar markay u baahatana maxram u noqon karaa sidaasaa loola jeedaa axkaamtaas ayay kala mid noqonaa sida hooyadiioo kale u noqonee hooyadiioo kale ay u noqonee waxa weeyaan ma guursan karo waa fiiri karaa ajnabi kama ahan waxa weyan waa la qaali noqon karaa labadoodu meel waa isla joogi karaan waa hadday safar u baahato maxramu u noqon karaa laakiin axkaamta kale kala mid maahan hooyo oo miihaal waxa weeyaan hooyada carruurka ay dhashay biilay ku leedahay oo waajib ku ah inuu biilo kan ay nuujiday waajibkuma ahan inuu biisho biilo wakadaalika hooyada carruurkay dhashay waa waa dhaxleh hadduu dhinto asna wuu dhaxlaa hadday dhimato laakiin hooyada nuujiday dhaxal kuma laha carruurkan ayaduna dhaxli mee asna dhaxli uu ma hooy waxa weyn wilaayadii waa saas oo kaleeto waxa weyn carruurkan hooyada nuujiday maalan gabadha naaska la nuugtay oo walaashiis ah weli uma noqon karo xagga nikaaxa wilaayada xaggeeda ma soo galo midka waxa weeye naaska la nuugay marka waa nuucaas marka axkaamtaas ma saamaynayo nafaqadii biilkii waajibka ahaa dhaxalkii oo kale wilaayadii nikaaxa kuwaas oo kaleeto ma saameeyo waxa weye nuugmadu nuugmadu ma saamaydo marka axkaamta nuugmada qur-aankay ku sugan tahay sida rabbulcaalamiin yidhi wa ummahaatukum allaatii ardacnakum wa akhawaatukum min alradaaca dumarka idinka xaaraamta adnaan guursan karin waxaa ka mid ah hooyooyinka idin nuujiyey iyo gabdhaha naaska idinla nuugay sunnadana way ku sugantay axaadiista baabkan oo dhan ayaaba ka hadlayda muslimiintuna waa ku ijmaaceen asalka in waxa weeyaan nuugmada ay axkaam ay ka dhalanaydo oo ah waxa weeyaan xagga taxriimka xikmad weynaana ku jirto dee carruurka wax nuugay wuxuu noqonayaa jus ka mid ah hooyada uu nuugay carruurka wax nuugay wuxuu noqonayaa jus ka mid a hooyada uu nuugay ilaa caanihii hooyadan uu nuugay aa jirhkiisa galay hilibaa uga soo dhashay marka waa jirhkeedii qayb ka mid a jirhkeedii qayb ka mida weeye marka waa jirhkeedii qayb ka mid ah markaa xaq ayay ugu leedahay inay hooyo u noqoto can caaishata radia allaahu canhaa qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka allaa yidhi laa tuxarimu ma xarimto almasatu nuugmada markaa walmasataani iyo labada nuugmo akhrajahu muslim ayaa xadiidka soo saaray xadiidkan imaam muslim uu saxiixiisa ku wariyey wuxuu noo caddaynaa nuugmada axkaamtu ka dhalanayda nuugmo walba un ma ahan ma ahan hal mara hadday hooyadu naaska jaqsiido oo ay nuujido carruuraysan dhalin sidaas hooyo ugu noqon me sidaas hooyo ugu noqon me hadday laba mar jaqsiido laba mar nuujidana waa la midoo sidaas hooyo ugu noqon me marka waxa weyan almasa waxa weyan almaratu alwaaxidatu min almasi hal mara nuugme-ah iyo laba mar nuugme-ah waxaa la mid ah riwaayadaha gobol ay ku sugnaatay alimlaajatu waalimlaajataani waa isku macno imlaaja iyo masa waa isku macno waa naaskaas uu jaqayo carruurka uu nuugayo wey marka xadiidkan wuxuu deliil u yahay hal mara hooyadu hadday nuujido ama laba mar ay nuujido sidaas uga xaaraam noqonme hooyana ugu noqonme axkaamtii nuugmaduna sidaas ku soo xasilime sidaas ku soo xasilime nuugmo mara waxaa la yidhaahdaa nuugmo mar ah waxaa la yidhaahdaa carruurkan hooyadu inay soo qabato naaska u dejido ay u dhiibto uu nuugo haddana naaska kale ay u dhiibto uu nuugo markaas uu isagu ka joogsadoo diido markaasaa la yidhahdaa nuugmo mar ah hal maruu nuugay alaleey naaskaanay u nuujiday kan kaley nuujiday kan kaley nuujiday khalaas xaggaasay markaasuu ka joogsaday waa un hal qado oo kale ama hal quraaca nuugmo mara saasaa loola jeeda waa hal mara oo suu u nuugay oo isagu ka joogsaday ee nuugmada loolama jeeda hal maro inta naaska afka loo geliya uu jaqayo ee khalaas hal mara dis afka loogu tiray maaha nuugmo mara waxaa loola jeedaa waa loo daayey naaskaana u dayday hadday rabta kan kale u dayday bis waa uu ka joogsaday marka hal nuugmo saasaa la yidhahdaa marka hal maray nuujiday maalan quraacay ay siiday ama hal maro cashaa ama hal maroo qadahay uga dhigtay taasoo kale waxba hooyo ugu noqome haday mar iyo laba tahay hooyo ugu noqome xadiidka waxaa deliishaday daawuud daahiri wuxuu u deliishaday maadaama la yidhi hal mara waxa weeyaan wax ma xarimto laba marna wax ma xarimto haddii la yidhi wuxuu yidhi waxaan ka fahmaa mafhuumulmukhaalafa saddex mar hadday nuujido hooyay noqe saddex mar hadday nuujido hooyay noqone sidaas ayuu yidhi laakiin taasu sawaab maahanoo mafhuumu deliishana laakiin manduuqaa ku soo arooray shan mar ugu yaraan inay hooyo ku noqon karto wax ka yarna aysan ku noqon shan mar ayay hooyo ku noqon karta inay nuujido xadiis saxiixulmuslimka waa noo imaan doonaa marka mafhuumkana waxaa la ogsoon yahay waxa weeyaan almanduuqu muqadamun cala almafhuum waa qaacida mar hadday iska hor yimaadaan mafhuum iyo manduuq qaacidadu waxay tahay almanduuqu muqadamun cala almafhuum manduuqa ka horeeya mafhuumka marka wuxuu leeyahay maadaama la yidhi laba mar waxa weeyaan wax ma xarimto mafhuumulmukhaalafadu waxay tahay saddex mar waxbay xarimtaa saasaan fahmayu mafhuumulmukhaalafa waa tahay laakiin mafhuumkaas waxaa ka soo horjeeda manduuqa xadiidka muslimka manduuqa iyo mafhuumkana waxaa la hormariyaa waxa weeye manduuqa xadiiska muslimkaanu sheegaynaa waa aayadda lafdigeeda la nasaqay xukunkeeduna uu baaqi yahay fi kaana fii ma unzila min alqur'aani cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna uma nusikna bikhamsin macluumaat markii ugu dambe waxaa lagu nasaqay shan nuugmo oo la yaqaano ayaa wax xarimta kaasaa lagu nasaqay wa canhaa can caaisha radia allaahu canhaa qaalat caaisha waxay tidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam undurna iska fiiriya man kumay ahaadeen ikhwaanukunna walaalihiin fa innamaa wax kale ma ahan alradaacatu nuugmada min almajaacati gaajada xaggeeday ka ahaatay muttafaqun calayh xadiidkan bukhaariiyo muslimaa isku waafaqeen min xadiidi caaisha sabab ulwuruud uuna lahaa xadiidku sabab ulwuruud sabab nabiga hadalkan ku bixidayaa jirtay sababku wuxuu ahaa caaisha waxay tihi nabiga ii soo galay waa cindii rajulun qaacidun ayadoo nin ag fadhiyo ninaa i ag fadhiyey fashtadda daalika calayhi markaasaa nabigu aad uga cadhooday arrintaas taasna waxay yidhahdeen ahlucilmigu waxaa laga qaadanaa ninka muslimka waajib inay ku tahay nin qiiro leh oo damiir leh inuu yahay oo waxa weeyaan xaaskiisa gabdhihiisa nin uusan garanayno ajnebi inuu ka yahay u haysto hadduu ku arko waa inuu ka xanaaqo waa inuusan aqbalin hadduu arko waxa weeyaan xaaskiisii nin ajnebi ka ah oo waxa weyaan ag fadhiya ama u soo gelaya gabdhihiisii nin ajnebi ka ah oo u soo gelaya hadduu arko waa inuu ka caroodo haddii kale waa dayuuth weeye dayuuthkuna jannada ma galo dayuuth u noqonaa markaa nabigu aad u arrintaas u dhibsaday markaasaan waxay tidhi wa ra'aytu lqadaba fii wejhi nabiga wejigiisaan carabi ka arkay markaasu nabigu wuxuu yidhi yaa caaisha man haadaa waa maxay kanu ninkaan wuxuu yahay ku ag fadhiya waa insaas uu u weydiiya hadduu ninku ku arko xaaskiisa ama gabdhihiisa waxa weeyaan nin uusan garanayn oo la fadhiya oo usan ogeyn meeluu maxram ugu noqday waa inuu weydiiyo dagaal hadday inu iska bilaabana lama rabo waa inuu weydiiyo oo yidhahdaa ninkaan wuxuu ahaa muxuu ahaa waynu weydiiyo markaasaan idhigay tidhi akhii min aradaaca ninkaan naasaan wada nuugnay waa walaalkay xagga nuugmada iigu walaal ah markaasaa nabigu yidhi undurna man ikhwaanukunna undurna fiirsada ka fiirsada man kumay ahaadeen ikhwaanukunna walaalihiin ilaa macnaheedu waa maxay intaasna macnaheedu waxay tahay nuugmo kasta waxa weyan iti waxa weeyaan ma laha ictibaar nuugmo kastaada waxa weeyaan xurmo ma keento nuugmo kastaada ilaa haddeeranba soo ogaana xadiidka ka horreeya muslim almasa walmasataan laa tuxarimaan fiiri hal masa laba masa macnaha hal maru nuujiday laba maray nuujiday hooyo ugu noqome maxramna ku noqome marka nuugmo walbaaba ma ahan inay keenaydo xurmada marka waxa weyan ka fiirsada nuugmada xurmada keenayda oo waxaa looga fiirsan min xayu zamaanu wa min xayu alcadadu labadaasaa looga fiirsanaa min xayu zamaan waktiga carruurka la nuujiyey waa laba sano iyo wixii ka horreeya laba sano intaysan dhammaan weeye min xayu alcadaduna waa shan goor inay nuujido oo kala duwan shan goor oo kala duwan quraac qado casho quraac kale qado kale shan waa inay noqoto shan mar oo mar walba inta la nuujiyo laga joojiyo oo isagu ka joogsado carruur kaanu marka min xayu alcadadu wa min xayu zamanu xagga waktigana carruurkii laba sano waa inuusan dhaafin marka la nuujinayo marka nuugmo walbaaba ma keento xurmee nuugmada xurmada keenaysa ka fiirsada markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalama undurna ka fiirsada man kumay ahaadeen ikhwaanukuna walaalihiin innamaa wax kale ma ahan arradaacatu nuugmada waa xasri nuugmada waxaa loola jeedaa alradaaca allatii tahbutu biha alxurma nuugmada ay xurmadu ku sugnaanaydo min almajacati gaajic ka ahaad xaggeeda macnaha waa nuugmada carruurkan gaajo ka fujinayda waa nuugmada carruurkan baahi kafa ka fujinayda cunto u noqonayda maxaa loola jeeda macnaha waa nuugmo carruurka u baahan yahay oo intuusan labada sano ka gudbin labada sano hadduu ka gudbo bris beriskiisa iska cuno muufihiisa gacanta ku qaato hadda moogtay umaba baahna gaajo ka deeqi maayan caanaha marka waa intuusan ka maarmin waxa weeye naaska oo aan laga goyn oo uu u baahan yahay oo markuu nuugo ay cunto u noqonaydo ku noolaa karo taas way nuugmada ictibaar kale amaa maruu iska weynaaday waxa weya naaska afka layskaga geliyey ictibaar ma leh lagu seexiyey wax qiima ma leh waxaa la rabaa nuugmo gaajo ka fujinayday oo cunto u noqonayday oo uu ku noolaa karay oo jirkiisii ku baxay oo caanihii hooyadaas jis jismigiisa jus ka mida ay noqdeen caanihii hooyadaas waxaa la rabaa jismigiisa jus ka mida inay ku noqdeen oo saas taas way midda ictibaar kale midda ictibaar kale waa middaas muttafaqun calayh marka waxay yidhahdeen halcilmigu aayadda mutlaqa weeye qur-aanka nuugmada aayadda sheegayda wa ummahaatukum ullaati ardacnakum waxaa ilaah idinka xarimay hooyooyinka idin nuujiya hooyooyinka oo idin nuujiyey ma sheegin ma maray nuujiyeen ma labay nuujiyeen ma laba sano ka horay nuujiyeen ma kadibay nuujiyeen midna ma sheegin aayaddu laakiin xadiidkan ayaa waxa weeyaan caddeeyey oo itlaaqi aayadda xadiidkaana qayday oo caddaynaya nuugmada oo waxa weyan maxramnimadu ku sugnaataa inay tahay midda carruurku u baahan yahay oo cuntada u noqonayda iyo quudka taas inay tahay wa canhaa radia allaahu canhaa wa canhaa can caaisha radia allahu canhaa qaalat caaisha waxay tidhi jaa'ad waxaa timid sahlatu bintu suhayl gabadhii la dhihi jiray sahla bintu suhayl fa qaalat waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow inna saaliman ninka laidhaha saalim mowlaa abi xudayfa ee abi xudayfe xaliifka la ahaa mowlihiisa ahaa macanaa waanala joogaa fii beytinaa gurigeenna waqad balaqa wuxuuna gaaray maa yabluqu maa yabluqu rijaalu raggu waxay gaaraan oo qaangaarkii ah waa qaan gaarayoo xulmigiiyuu gaaray fa qaala nabigu wuxuu idhi ardiciihi nuuji taxrumi calayhi xaaraamaad ka noqoneehe rawaahu muslim baa wariyey xadiidkan caaisha waxay tidhi radia allahu canhaa saalim saalim waxa weeyaan saalim ibnu macqil aa la dhihi jiray abi xudayfa gurigiisuu ku koray marka intaan islaamku diidin tabaniga tabaniga waxaa la idhahdaa jaahiligu dhaqanay yiqiineen carruur uusan dhalin aabbahan uu leeyahay anaa dhalay wiilaan ka dhig wiilkaasna waa loogu abtilina odagaada hadhow waa uu dhaxla tabani marka saalim ibnu macqil oo guriga abi xudayfa abi xudayfana waxaa weeyaan ibnu cutba ibnu rabiica weeye cutba ibnu rabiica odagii weynaa ee badax lagu dilo gaalka ahaayaa dhalay cutba ibnu rabiicaa dhalay cutba ibnu rabiica ibn cabdishams ibn cabdimanaaf halkaasay nabiga iskaga soo dhacaan ninkaasaa dhalay marka guriga abixudayfuu ku koray wiiluu ka dhigtay intaan islaamku xarimin wiilka dhigashadaas markaa nin saxaabiya oo jaliiluu ahaa min fudalaa'i saxaaba quraa'da saxaabadana ka mid aha dadka qur-aanka aad u yaqaan uu ka mid ahaa asagaa imaam u noqon jiray muhaajiriina alawaliin asaga meel quba ku taalle la dhihi jiray cusba intaan nabigu imaan asagaa imaam uu ahaa jiray maxayla qur-aanku u qooji oga asaga oo waxa weyan saalim iyo mawlihiisa abuxudayfa ibnu cutba ibnu rabiica ibnu cutba ibnu rabiica isku maalin ayaa la dilay maalintii musaylamatulkadaab lala dagaalamaya yowmu yamaama maalinkaasaa la dilay khilaafadii abubakar sidiiq markay ahayd hijriyadu labiyo toban maalinkaasaa la dilay labadoodaba marka saalim wuxuu ahaa quraadii saxaabadu ka mid ahaa marka gurigiisuu ku koray wiilu ka dhigtay sharcigu waa diiday wiil marka ka dhigashadii waa la joojiyey wiil ka dhigashadii waana nin weynuu noqday gurigiyuunu iskaga jooga inna saaliman saalim mawla abi xudayfa ah macanaa waa nala joogaa fii beytina gurigeennu nala jooga gurigu nala jooga waxa weeyaan oo gurigu wax uga nool yahay hadda meel kaleetu aada mabale waqad balaqa wuxuuna gaaray maa yabluqu rijaalu raggu waxay gaaraan macnaa waa qaangare alxulma loola jeedaa waa qaangare riwaayada gabar waxay sheegeen garuba yeesha garaaba ka soo baxay nin weynu noqday garaa ka soo baxay nin weynu noqday marka waxa raggu garanayaanuna garanaa waana noo soo galaa gurigu noo soo galaa maxaan sameeya abu xudayfana waaan waxaana ka dareemay tir abu xudayfa inuu dhibsanaya ninkaan noo soo gelayo ajnabiga sidaas ugu yidhi faqaala nabigu wuxuu yidhi ardiciihi nuuji taxrumi caleyh xaaraamaad ka noqone nuuji xaaraamaad ka noqon say tiri oo gar ninka gar kale maa nuujina markaasaa nabigu yidhi nuuji markaas tiri waa nin weyn ninku markaasuu yidhi nuuji rawaahu muslima weli xadiiskan muslim ayaa wariyey abu xudayfa waxa weeyaan waa xudayfa magaciisa hushaym ama haashim ama ayaa la yidhaahdaa hushaym ama haashim hushaym ibnu cutba ibnu rabiica ibnu cabdishamsi weeye wuxuu islaamay nabiga intuu maka joogay isaga iyo xaaskiisaba labadii hijira waa hijroodeen xabashana waa u hijroodeen madiinana waa u soo hijroodeen labadii qiblana waa u tukadeen bederna waa ka qayb gal aabihiisna isagoo dhanka gaalada ka soo jeeda cutba ibnu rabiica isaguna dhanka nebi maxamed uu ka soo jeedo sala allahu calayh wasalam yowmu yamaamaa la dilay isagoo lixdan waxaan rabaa isagoo konton iyo lix sana jir ah isagoo konton iyo lix sana jir ah ayaa maalintii yamaama la dilay xadiidkan ahlucilmiga gabalaa waxay u daliishadeen qofka qaangaarkaa haddii la nuujiyo xaaraamuu ka noqonaa hooyadaas maxramnimaduna waa ku sugnaanee qaangaarka xadiidkan ayay u daliishadeen waana madhabka caaisha la yidhahda caaisha madhabkaasay ku sugnaan jirta haddii qof ay u baahato inuu usoo galo o istiraado waa u baahan tahay oo mar walba dee xijaab iskama xiji kartid waxa weeyaan ayadii moogta carruur ma dhaline waxay samayn jirtay gabdhaha walaalaheeda iyo gabdhahay eedada u tahay iyo gabdhahaasay waxay dhihi jirtay nuuji markay nuujido gabar walaasheeda dee habaryaray u noqeen habaryaray u noqone gabar gabaray eedda u tahay hadday nuujidana waa sidoo kale maxramu noqona marka waxa weeyaan gabdhahaasay dhihi jirtay nuuji khalaas waa nuujine sidaasu waxa weeyaan ugu noqonaa maxram kaasay usoo geleen madhabkaasi waa madhabka caaisho ka sugan sidoo kale waxaa laga wariyey cadaa ibn abi rabax layth ibnu sacad daawuud aahiri waa madhabka uu aad ugu gargaaray ibnu اlxasmi aلظaahiri muxallaha dhammaan zawjaadka nabi moxamed salى اllahu alيه waslm dhammaan caaisha marka laga reebo waa inkireen saxiixmuslimka waxaa ku sugan waxa weeyaan inay tiri umu salma abaa saa'iru aswaaji nabiy salى اllahu alيه waslm waa diideen dhammaan xaasaska nabiga an yadkhula calayhina axadun bitilka radaaca nuugmada noocaasee qof weyn la nuujiyey nuugmadaas in qof ugu soo galow yidhaa maxraman ku ahay waa diideen wa qulna licaaisha wallaahi maa naraa haada ilaa ruksatan arkhasaha rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam lisaalim khaas caaishana waa ay ku diideen waxay ku yidhaahdeen wallaahi uma aragno arrintan oo saalim ilaa rukso khaas ah oo ku khaas ah ninka la yidhahdaa saalim maahan saalimaa nabigu u fadwooday xugun asaga ku qaasahay aheed cid kale uma bannaana qofna nooguma soo geli karo mana nagu arki karo qof waxa weeyaan nugmada noocaas saasay yidhahdeen saxiix muslimka ku sugan raqamka kun afar boqol konton iyo afar waana madhabka ay ku tageen madhabkaas zawjaadka nabigu ay mareen agarkooda marka laga reebo waxa weeyaan caaisha madhabka jumhuurtu ku tagan weeye jumhuuru ahlicilmi min aلصaxaaba wالtaabiciin wa culamaaءi اlansaar waxay yidhaahdeen qof weyn oo qaangaar ah nuugma la nuugjiyey wax ta'hiira ma leh waxayna u deliishadeen aayad qur'aan iyo xadiid صaxiixa aayadda qur'aan waa aayaddu ilaah yidhi wاlwaalidaatu yurdicna wlaadahunna xawlayni kaamilayn waxay yidhaahdeen ilaah wuxuu yidhi hooyooyinka wax dhaleen laba sanoo kaamila ha nuujiyeen marka fiiri laba sano marka la nuujiyo nuugmadii waa dhammaystirantay wlwaalidaatu yurdicna wlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima radaaca qofkii doonaya nuugmada inuu dhammaystiro idan laba sano waa ku dhammaystirantay shaygu markuu dhammaystirmo waxa ka dambeeyaana ka mid maaha ka mid maaha aayadda qaabkaasay uga qaateen tan labaad xadiidka haddaan soo marnay ee nabigu yidhi inama aradaacatu min almajaaca inama aradaacatu min almajaaca nuugmada oo xurmada keentaa waa midda carruurku u baahan yahay oo gaajo ka fujida oo cunto u noqota cunug weyn qaangaara oo waxa weeye beriskiisa iska cunaya burkiisa waxa weeye nuugmada la nuujiyaa ma keento xurmo saasaa laga fahma xadiiska xasriga ku jira marka labadaasay deliishadeen sidaasayna mareen ahlucilmi badanna sidaas ayay yidhaahdeen waxa weeyaan laba qowlay ka leeyihin xadiidkan xadiidkan oo waxa weeyaan saalim mawla abi xudayfa laba dariiqay mareen qaar waxay yidhahdeen khaas weeye khaas weeye saalimu khaas ku yahay waana jiraan axkaam oo hal saxaabi ama hal qof nabigu uu u fadwadu yidha aduu khaas kugu yahay way jirtaa khusuusiyadaasna waxaa koow tusaya fahamkii saxaabada oo waxa weeyaan saa'iru aswaaji nebiyi marka laga reebo caaisho dhammaantood waxay yidhahdeen waxaan u aragnaa inay saalim khaas ku yahayd waa sida saxiix muslimka ku sugan imaamu shaafici umka juska lixaad toddobaatan iyo sagaal wuxuu yidhi wa haadaa wallaahu aclam wa haadaa wallaahu tacaala aclam fii saalim mawla abi xudayfa khaasa xadiidkan wuxuu gaar ku yahay alla garanaya siday ila tahay waxa weeyaan saalim mawla abi xudayfa uu gaar ku yahay sidaasuu ku leeyay wakadalika alimaam ibnu اlmundir wuxuu yidhi walan takhluu qisatu saalim an takuuna mansuuqan aw khaasan qisada saalim laba kama marna inay tahay mansuuqa iyo inay khaas tahay oo ay khaas ku tahay bisaalim kamaa qaalat umu salama siday umu salama tidhi wasaa'iru aswaaji nebiyi sala allahu calayh wasalama nabiga xaasaskiisa dhammaantood wa hunna bilkhaasi waalcaami waalnaasiqi waalmansuuqi aclamu wuxuu yidhi ibnulmundir zawjaadka nabiga daliilka khaaska iyo caamka iyo naasiqa iyo mansuuqa ayaga u aqoon badan ayaga a u aqoon badan hadalkaasna wuxuu ku leeyahay ishraafka juskal afraad boqol toban iyo labo marka qowlkaas waa qowlka jamaahiiru ahlicilmi ay mareen nuugmada oo ictibaar kale oo sharciga lagu ictibaariyo waa nuugmada laba sano wixii ka horreeya ah laakiin laba sano hadday dhammaato nuugmadaasu wax ictibaara ma leh waa qowlkaas qowlka ay mareen jamaahiiru ahlicilmi qowl kalaa jira oo saddexaad qowlkii horeetan waa soo ogaano caaisho qowl saddexaadaa jira oo ah nuugmadu waa sax waxay khaas ku tahay midda ta'hiirka leh wixii ka horreeya labada sano dhammaadkooda laakiin xadiidkan saalim mawla abi xudayfa naas mansuuqna ma ahan mansuuqna ma ahan khaasna ma ahan khusuusiye oo shaq cayn oo cayn ah ma ahan khusuusiyadiisa khusuusiya oo caynku khaas ah ma ahan oo waxa weeyaan saalim cayntiisa khaaskuma ahan laakiin waa khusuusiyatu wasfi sifay khaas ku tahy waa khusuusiyatu wasfin laa khusuusiyatu caynin ilaa jumhuurtu waxay mareen waxa weeyaan ama waa mansuuq ama waa khusuusiyatu caynin oo waxa weeyaan saalim mawla abi xudayfa ayuu khaas ku yahay yidhahdeen ahlucilmiga gabala waxay yidhahdeen maya khaas waaya xadiidku laakiin waa khusuusiyatu wasfin laa khusuusiyatu cayn maxay ula jeedaan khusuusiyatu wasfin waxay ula jeedeen sifadii abuxudayfoo kale ninkii leh ayay khaas u tahay qofkii laga maarmi waayo oo waxa weeye nin gabadhan u soo galo aan laga maarmi karin maalan waxaala jira qofkaanu reerkaanu la koray meel kaloo loo dhiga lama ans meel kaloo la geeyo male afar iyo labaatan sac marka xijaab lagulama noolaan karo qofka nuucaas oo kaleetu khaas ku yahay le qofkaanu reerkaanu la koray iyaga meel uga kama maarno marka afar iyo labaatan saac in la yidhahdo ha laga xijaabto lalama noolaan karo waa in markaas la nuujiya khalaas waa in markaas la nuujiya masaasad inta loogu liso ka nu ka dhug ha la yidhahdo ilaa waxay yidhahdaan jumhuurtu naaska inuu afka geliyaa shardi ma haddii bakeri loogu liso iyo haddii masaasad loogu shubo oo uu ka jaqo iyo hadduu naaska ka jaqo iyo haddii b waxa wey waa isku mid a yidhahd waa isku mid marka nuugmo kasta nuucay rabtaa ku sugnaatee inuun caanahaanu caloosha galaan sidaas ayaa shardiya caanuhu inay caloosha galaan taas ayaa shardiya ibnulxasmiya isagu diido wuxuu dhahay naas afka la geliyo bisay ku sugnaane isagoo iska daahiri laakiin jumhuurtu ay mareen waxa weeye marka sidaas daraaddeed maadaama gabadhii markaas ka hor uu ajnabi ka yahay waxay ku imaan kartaa ninkaan gar kale inaan marka hore la soo geline marka hore caanihi inta loogu shubo meel uu shan goor cabo markuu mar cabo maanta ku qadeeyo berri ku qoracdo saa damba ku casheeyo caanihii ka dhergo hilibkiisii jirkiisii qayb ka mida islaantaanu noqoto oo uu ku koro kadib markaas uu maxram u noqoto in khusuusiya wasfiya ay tahay oo khusuusiyatu wasfin ay tahay waa sida uu ku tegay uu doortay ibnu taymiya majmuucu lfataawaha juska soddon iyo afraad safxada lixdan waa siduu ku tegey callaamata ibnulqayim oo uu sidaasuu maray zaadulmacata juska lixaad waxaan rabaa juska shanaad safxada shan boqol sagaashan iyo saddex waa sida uu tegey sancaani waa sida uu ku tegey xusayn ibnu moxamed almaqribi oo kitaabka waxa weeyaan buluuqa sharax ku leh waa siduu ku tegay alqaadi shawkanina awdaarka marka waa noocaas waxaadna moodaa cabdullaahi ibnu saalax alfawsaan laftigiisu minxatulcallaamka qowlkaas inuu u leexanay oo qowlkaas wuxuu leeyahay waxaa ku jira jamci bayna aladilla labadii ay uga jawaabeen jumhuurtu xadiidkan saxiix muslimka ee waxa weeyaan saalim abi xudayfa ku tacalluqana labadaba waa naqdi cabdullahi ibnu saalix alfawsaan midda koobaad khusuusiyada saddex wej a lagala niqaashaa uu yidhi ko annahu mukhaalifun lilasli horta asalkii khilaafsantahay ilaa asalka waxa weeyaan adilada waa cadam alkhusuusiya waa in xadiid iyo xukunkii ka sugnaada nebi moxamed waa inuu ummadoo dhan u dhexeeyo asal saasa ah ilaa nabigu maskareeyuu yidha xukunkan qofkaasuu khaas ku yahay ilaa khusuusiyadu ay sugnaato asalku waa cadam alkhusuusiya labo qowlka umu salama oo ay tihi wallaahi maa naraa haada ilaa ruksa waa mujaradu tadanu waa un malayno saasa inaga nala tahy ee ma dhin inaga og nabigaa yidhi waa khaas ma dhaha tan saddexaad hadday khaas ku tahay saalim nebi moxameda cadday lahaa sala allahu alay wasalam ilaa khusuusiyada isagaa cadday jiray oo nabiga abiburda markii uu yidhi waxarta yartaa ku udxiyayso neefkii udxiyada ahayu wuxuu qalay salaada intaan la tukan nabi wuxuu yidhi lamu waxa wey shaatuka shaatu laxmi ridaadu ri hilib wey ri hilib wey ridaadu marka maxaan sameeya eesaan yar waxar yaroon jecelahay laakiin da'di udxiyada aangaarina ii joogta nabiga sala allahu alay slam ku udxiyaysuu yidhi innahaa lan tujzi'a can axadin bacdaka qof kaa dambeeyana ka gudimay waa sariix inay isaga khaas ku tahay qof kaa dambeeya ka gudimay adeeg kaa gudaya ku udxiyayso bukhari muslim xadiis ku yaalla marka waxay leeyihiin hadday saalim khaas ku aheed waxa weyn masalada waa soo laalaabatay waa laga niqaashay nabiga wuxuu nuuji hatee nimo ninka weyn markaasuu yidhi nuuji markaasay tiri garuu leeyahy markaasuu yidhi nuuji horta xaaraamaad ka noqonee weliba markii dambena ku soo laabat waa nuujiyey markaasaa abu xudayfana shakigii ka baxay oo u dawooba isagiina ninkayga hal mar nabigu ma dhihin arrintaas haddi hal la ogaado waxay khaas ku tahay waxa weeye saalix ma dhihin taas marka waxay tusaydaa khusuusiyadu inaysan sugnayn amaa nasaqa la yidhi nasaqa hadde lama hayo waxa weeyaan wixii lagu sugi jiray laba shay lagu sugi jiray soo maaha nasaq marka la leey waa sugan yahay koo waa adilada in la jamcin waayo hadda waxa weeyaan waa dhici karta in la yidhahdo iddica la sheegto la lama jamci karo aayaddu laba sanay sheegtay xadiidkuna wuxuu sheegay baahi nugma loo qabo kanuna shan wuxuu sheegay qof weynaado kabiira oo garle in la nuujiyo oo lama jamci karo waa dhici karta iddicaa laakiin waa la jamci karaa haddii lagu dadaale laakiin we tan aan la helayn waa taariikhdii taariikhdii aan lahayn ilaa waxaa la rabaa daliilkan aad leeda waa la nasaqay xadiidkan saalim haddaad tira waa la nasaqay waxaa la rabaa inaad caddaydo aayaddu inay ka dambeyday xadiidkuna horreeyey xadiidkan kaleeto inama radaacatu min almajaacana inuu asla ka dambeeyey marka taariikhdaasna lama hayo taariikhdaasna lama hayo soo ma jeedid ولذلك sidaas daraaddeed الimaam الqurdubi abu cabaas alqurdubi mufhimka waa abu cabdالlahi alqurdubi shiiqiisa abu cabaas alqurdubi wuxuu yidhi qad أطلqa bacض الأئmaةi عalى xadiiثi salim أnahu mansuuq وأduنhu sama تkhصiiصa نasqan wuxuu yidhi culumada gobola a'immada gobola ku idlaaqeen xadiidka salim inuu mansuuq yahay waxaan se u malaynayaa huu yidhi waxa uu ku sheegaya nasaqa inuu yahay takhsiiska maxaa yeelay fa xaqiiqatu nasqi lam taxsul hunaa nasaqa xaqiiqadiisa halkan ma imaan calaa maa yucrafu fi lusuul sida usuul fiqiga lagu yaqaan marka lama hayo taariikhdii aan lahayn marka wejkaas ayuu u ilanaya cabdullahi ibnu saalix uu leeyahay adilada sidaasaa jamci karta oo la yidhaha arrintanna waa arrin khaas ah oo khusuusiya wasfiya ah sifo gaalay ku qaas tahay waxa weeyaan qofkii sidii oo kalea ee sidii oo kale baahidii markay timaado waa u bannaan tahay laakiin sida kaleeto ma bannaana labadaas sanoay ku eg tahay nuugmada labadaas sano ay ku eg tahay nuugmada laakiin qof sidii oo kalea reerkan la noolaa la koray meel kaloo laga geeya aan lahayn waxa weyn ajnabinimadiisana lagu dhibtoonaa kaasoo kale waa layska nuujinaa sidaas ayuu u jamciyey wa canhaa caaisha radia allaahu canhaa ana aflax akhaa abilqucays aflax ninka la idhaahdo aba abiqucays walaalkiis ah jaa'a waa yimid yastaadinu xaalu idan ka dalbaya calayhaa caaisho bacda alxijaabi xijaabka ka gadaal qaalad waxay tidhi caaisha fa abaytu waa diiday an aadana lahu inaan u fasaxo falamaa jaa rasuululahi rasuulka alle markuu yimid akhbartuhu anaa u sheegay tiri caaisho akhbartuhu anaa u sheegay biladii arrinkii sanactu aan sameeyey fa amaranii wuxuu ii amray an aadana lahu inaan u fasaxo calayhi korkayga inuu ii soo galo wa qaala nabi wuxuu hi innahu camuki waa adeerkaa muttafaqun calayh xadiidkan caaisha radia allaahu tacaala canhaa waxay sheegtay aflax nin la dhihi jiray oo la dhashay abilqucays aa ka idan dalbay abilqucaysna waxa weeyaan caa-isho islaantii nuujiday zawjkeedii wey caaisha islaanaa nuujidan hooyadeed ahayn islaantaas nuujiday zawjkeedii weeye abilqucays markaasaa maalin maalmaha ka mid ah ninkaas walaalkiis oo la idhahdo aflax aflax halkaas xadiida magaciisa lagu sheegay uu yidhi xaafid ibn cabdilbari tamhiidka meel kaleo xadiisa lagu sheegay lama hayo marka nin walaalkiisoo aflax la yidhaahdo aad doonay inuu u soo galo caaisho ninkaasaa doonay wa canhaa radia allahu canha ana aflax akhaa abilqucays oo abilqucays walaalkiis ah abilqucays waxa weeyaan walaalkiis ah a wuxuu jaa'a waa yimid yastaadinu xaalu idan dalbana caleyh caaisha ka idan dalba waa soo galaa uu yidhi waxa weeyaan qofka xataa maxramka ah gabadha markuu soo gelayo waa inuu idan dalbadaa qofka xataa maxramkaa aabbaheed markuu soo gelayo walaalkeed markuu soo gelaa waa soo geli karaa waa inuu yidhahdaa sababtoo waxaa dhici karta gabadhu inay ku sugan tahay markaas xaalad aan xataa nexka maxramka aysan xalaal u ahayn inuu arko ayaa dhici karta welidaa sidaas daraaddeed xataa aabbeed markuu gabadha u soo gala inuu yidhah waa soo gela waa inuu yidhahdaa walaalkeed markuu soo gela wa inu yidhah waa aan soo gela waa inuu yidhahdaa xayla waxaa dhici karta inay gabadhii ku sugan tahay xaalad aysan xalaal u ahayn ninkan maxramka inu arko illa ninka maxramka laftiisa xuduudu leey si walba xalaal uma ahan inuu arko gabadha dharkeeda caadiga ay guriga ku joogto bisu ku arki karaa gabadha wada qaawan ma arki karo sooma jeedin marka idanuu dalbaday sooma jeedin waa idan dalbaday bacda alxijaab xijaabka ka gadaal fiiri xijaabka ka gadaal marka xijaabku markuu soo degay ka gadaal sanadii shanaad uu soo degay xijaabku markii aayadda xijaabka soo gedaysa taasna waxay ku tusaydaa waxa weyn sidii marka horeeto caadi lahaa xijaab markuu soo degay xukunku waa isbedelay xukunku waa isbedelay gabadha muslimadda marka ilaahay xijaab soo dejiyey ka gadaal nin ajnabi ka ah waa inuusan arag waa inay jirhkeedo idil madaxa laga bilaabo ilaa cagta cad waa inay ka qarsataa oo xibin jirkeeda ka mida uusan arag nin ajnabi ka ah waa inuusan arag hadday gurigeeda joogto hadday dariiqa maraydo haddii waa inaysan marna uusan arag nin ajnabi ka ah gabdhaha gobol waxa weeyaan markay magaalada aadayn waa xijaabanaya laakiin markay guriga joogto maalan qashin yarta bananka inu kusoo daadido ayadoon xijaabnayna qashinkii soo qaadee dariiqay maree godkay ku soo shubay gurigeeday ku laabeen marka baari dariiqan markaad maraydo ninka dariiqa jooga iyo ninka suuqa jooga xay ku kala duwan yihin ya xay ku kala duwan yihin waa isku mid dariiqa markaad gurigaagaba haddaad iridda ka soo baxayda waa inaad xijaabanta ila dariiqa adiga maa iskale miyuu kuu xirxiran yahi dariiqa miyuu kuu xihan yahi dadka islaamada way mar karaan markay rabaan soo maa marka waa dariiqa iyo suuq waa isku mid guriga haddii nin ajnabiu soo gelayana waa suuqa markaad aadayda sideeda inaad uga xijaabay ilaa waxa awalba laga xijaabay nin ajnabiusan ku arag soo maaha hadduu gurigii soo gelay gurigaad uga dhex xijaabe laakiin gurigii markaa nin ajnabiu kuu soo gelay xijaab waajib kuguma aha markaas xijaabameyda gurigaaga dhexdiisa haddaan nin ajnabi kusoo gelay lakin nin ajnabi hadduu soo gala waa inaad ka xijaabataa adugu ujeeddada xijaabka o dhan waa maxay yaa nin ajnabi kaa ku arag soo maaha ama marka guriga hadduu soo gala waa inaad ka xijaabataa waa markuu soo geli karaana waa goorma hadde nin ajnabiu wuu soo geli karaa markii qof kale kula joogo maxramkaaga ee xataa adoo xijaaban markuu soo geli kara nin ajnabkaa ya kuma banaano xalaal kuma ah markii xijaabku soo degay ka gadaal ahaa qaalad waxay tihi fa abaytu waa diid waa diiday an aadana lahu inaan u fasaxo inaan u fasaxo waa diiday iima soo geli kartid aan maxaa yeelay waxay aaminsaneed caaisha waxay aaminsaneed caanahan aad nuugtay islaanta iskale ninka islaanta qaba caanaha ma laha saasay aaminsaneed marka ninkays lafkeeda abilqucayskaan aysan aabbanimo u ogolaynba markaas marka caanaha islaantaana iskalahay qabtay ay ku nuujideen marka weliba way ka doodday waxay tii aniga islaana ay nuujidanin ima nuuji laakiin islaan haddaysan nin lahayn miyay caana yeelani ya may caanuhu halkay ka imaanaya caanuhu iskama imaanida marka caanuhu waxay ku yimaadeen ninkaana sabab u ah ma ujeetaa ninkaana sabab u ah caanaha marka sababtaasay ku yimaadeen marka caruurku hadduu naaska nuugo islaantaas nuujidana hooyay u tahay ninka islaantaas qabaana aabbu u yahay caanahan uu nuugay wax ku lahaa caanahan uu nuugay caruurku uu wax ku lahaa aabbu u yahay marka ninkii mar hadduu aabba noqdo walaalihiisoo dhanna adeeryaalay noqonayo nimanka gabdhihii la dhashayna eedooyinay noqonayo saasay noqonayo saasay noqonayo marka waa u diiday inuu inay u idanto falamaa jaa rasuululahi rasuulka alle markuu yimi sala allahu calayh wasalama akhbartuhu waan u sheegay tiri rasuulka biladii arrinkii sanactu aan sameeyey fa amaranii wuxuu i amray an aadana lahu inaan u fasaxo calaya inuu markuu doono soo geli karo u fasaxo wuu idmay oo macnaha waxa weye wa qaala wuxuba yidhi nabiga caddeeyey wa qaala nabigu wuxuu yidhi innahu aflax camuki wa adeerka muttafaqun calayh marka halkaas waxaa caddaatay halkaas waxaa caddaatay waxa weeyaa nuugmada inay sida nasabka oo kaleeto bannaydo maxramnimada oo waxa weeyaan ay maxramnimada keento sida nasabka oo kale oo ninkii nuugmada qaraabada ku ahaa gabadha uu u soo geli karo sii kii kii nasabka maxramka ugu ahaayoo kale u soo gelayo haddaba marka xadiidkii wuxuu noo caddeeyey waxa weeyaan caanahan sida hooyada nuujiday ay hooyo ugu noqonaydo hooyadaas ninka qabo zawjkeedaana aabbuu ku noqona nuugmadu marka nuugmadu marka caruurka naaska nuugay waxay ta'hiirineen nuugmadaasu furuucdiisa bis carruurka naaska nuugay furuucdiisa oo waxa weeyaan hooyadaas nuujiday iyo aabbaha hooyadaas qabay waxay waxa weeyaan maxram u noqonayaan carruurka naaska nuugay iyo wixii ka farcamay asaga iyo furuucdiisay ta'hiirinayaan xawaashidiisa ma ta'hiirinayaan nuugmadaasu usuushiisana ma ta'hiirinaya xawaashi maxaa la yidhaha walaalihiisa carruurka naaska nuugay wiilka la dhashay gabadhaan nuujiday waxba uma ah wax u galay lama ah walaalkeeyay nuujiday waxba kuuguma ah maxram ugu noqome so uma jeedid maxram ugu noqome waxa weeye wiilkaa naasuu nuugay naasuu nuugay waxa weeye gabadha naaska la nuugtay wiilka kaloo asaga la dhashay hadduu doono waa guursan kara hayla wax u galay male asaga wax u galay male marka xawaashidiisa ma ku faafayo ta'hiirime asalkiisana ma ku faafayo asalkiisana ma ku faafayo kaliya furuucdiisuu ku faafaa furuucda hoosuu aadaa hoos bis kaas iyo wuxuu dhalowa laakiin hooyada nuujiday wuxuu ta'hiirinaa nuugmadaasu furuucdeeda oo wax alla waxay dhashay carruurkan ay nuujiday walaaloy la noqonaayo waxa ay sii dhaleenna waxa weeyaan eeddu u noqona iyo waxa weeyaan iyo iyo walaal hadba siduu ahaa ama eedda ama waxa weyan adeeru noqona waxay kaloo ta'hiirinaydaa hooyada wax nuujiday xawaashideeda xawaashideeda waa maxay walaalaheeda waxa weeyaan wiilasha hooyadaas la dhashay carruurkan ay nuujiday abtii u noqonayo gabdhaha la dhashay hooyadaas carruurka ay nuujiday habaryaray u noqonayo waxay kaloo ta'hiirina nuugmadu usuusheedii hooyada wax nuujida usuusheedii iyo ninka gabadhaas qabay usuushiisa waxa weeyaan hooyadan wax nuujiday hooyadeed hooyay u noqon kan la nuujiyey aabbaheed awowu u noqona ninkii islaantan qabay aabbu u noqona carruurtii uu dhalay walaalay u noqonaya waxa weye ninkaas islaamihii la dhashay eeday u noqonaya nimankii la dhashay adeeray u noqonaya dhammaan waa ku faafee asalka waa ku faafee hooyada wax nuujiday iyo aabbaha asalkooda waa ku faafee xawaashidoodana waa ku faafee furuucdoodana waa ku faafee amaa cunuga murdicah isagu wax nuugay waxa weeyaan kaliya waxay ku faafeen nuugmada maxramnimada maxay ku faafeen furuucdiisa bes miihaal marka fiiri laba islaamood laba islaamood ayaa nin qabay labadoodiia waxay nuujiday midna wiil midna gabar fiiri midna wiilay nuujiday isku ninaa qaba labada islaamood midna wiilay nuujiday midna gabar ma isguursan karaan isma guursan karaan maxaa dhacay waa isku aabbaa laleeyi waa isku aabbo soo labada islaamood isku nin ma qabin khalaas labadood waa wada dhashan waa isku aabbaa laleeyi waa isku aabbaa laleeyi sidoo kaleeto midaa wiil nuujiday mid ayaa wiil nuujiday wiilkaas aabbu u yahay ninkii qabay soo ma ahan islaamta kale carruurta ay dhashay walaalay la yihin maxaa yeele waa ku aabbo xagga nuugmadu uga aabbayi ir islaantaana nuujiday carruurta islaantaan dhashay iska daa ninka islaamtan qabay carruurta u islaamaha kale u dhaleen waa walaalihiis hakuu kala dhashay xagga aabbaha ha xagga aabbaha soo ma jeedi marka waxa weeyaan nuugmadu waxay ku taxurmadu ku faafayda ta'fiirine ninka wax nuu ninka caanaha la nuugay waxa weeyaan u saaxiibka iyo islaanta nuujiday asalkooda hawaashidooda furuucdooda amaa cunugan murtadica ah murtadica la yidhaha midka wax nuugay hooyada wax nuujidayna murdicaa la yidhahdaa marka hooyadan wax nuujiday murdicada ah iyo ninka waxa weyn sawdkeeda asalkooda iyo faracooda iyo xawaashida waa ku faafa amaa mur murtadica midka wax nuugay asaga furuucdiisa bisay ku faafeen furuucdiisa bisay ku faafeen mas'ale kale weliba xagga xagga oo waxa weeyaan xididka way ku faaftaa laftirkeeda xagga xididka laftirkiisa way ku faaftaa oo mihaal adiga islaamtaada hadday islaam kale nuujiday hooyadii dhashay maan mid kale nuujiday islaamtaas maxramaad ay aad u tahay islaamtaas kaloo nuujiday waxa weeyaan hooyada waxa weyan gabadhahan aad qabto hooyadeedu kale waayo soo ma hooy islaamtaan aad qabto hooyadeed wey maxramaad u noqone maxramaad u noqone maxaa yeele islaamtaan aad qabtay nuujitay marka xagga xidhidka laftirkeeda sidaas ayuu u soo gelaya wa canhaa radia allaahu canhaa qaalad caysha waxay tidhi kaana waxaa ku sugnaa fii maa diinkii unsila la soo dejiyey min alqur'aani xaaluu yahay cashru radacaatin toban nuugmu tobankaasoo macluumaatin la yaqaan yuxarrimna way xarrimaan uma nusikna waa la nasaqay kelimaadkaas bikhamsin macluumaatin shan la yaqaana lagu nasaqay fa tuwufiya waa la oobsaday rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalama walxaal hiya kelimaadaasu fii maa shay ay ka mid yihiin yuqra'u la akrinaa min alqur'aani xaaluu yahay rawaahu muslima wariyey midkan kalena caaisha bint abibakr sidiq radia allahu canha ayaa wariday imaam musliman saxiixiisa ku soo saaray waxay leedahay caaisho kaana waxaa ku sugnaa fiimaa diinkii unsila la soo dejiyey min alqur'aani xaal yahay qur-aankii nebi maxamed lagu soo dejiyey waxaa ka mid ahaa cashru radaacaatin toban nugmo toban goor oo carruurka la nuujiyo tobankaasoo macluumaatin la yaqaan yuxarrimna way xarrimayaanoo carruurkaas hooyay uga dhigayaan islaamta nuujiday waa ma guursan karo oo waxa wayaan xaaraamay ka noqoneen sidaasaa la soo dejiyey marka markaas tobanka la soo dejiyey sagaal goor hadday nuujido hooyo u noqomay ka hor markaas tobankaas mar haddii la soo dejiyey intaan la nasaqin xataa sagaal mar hadday nuujido hooyo ugu noqomay sagaal mar sideed mar hadday nuujido hooyo ugu noqomay waagi dambaa la nasaqay uma nusikna waa la nasaqay bikhamsin macluumaatin shan la yaqaana lagu nasaqay shan goor oo la yaqaan hooyadii nuujida aa carruurkan xaaraam ka noqono hooyo u noqonay taasaa lagu nasaqay shan goor oo la yaqaan shan goor waxay tusee markaa shan goor maadaama cadad badan ay sheegtay in la nasaqo cadad ka yar lagu nasaqay ay sheegtay hadday jiri lahayd cadad ka yar oo xurmadu ku sugnaana waa sheegila waxay dhihi lahayd kadibna waxaa dhacay saddex in la ogolyo laakiin waxa weeyaan waxay taasu tusaydaa wax shan ka yar xurmadu kuma sugnaato xadiidkaana caddayna shan goor oo kala duwan waa in la nuujiyaa fa tuufiya waa la oofsaday rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalama walxaal hiya a kelimaadaasu fii maa shay ay ku jiraan yuqra'u la akrinaa min alqur'aani xaal yahay rawa muslim weriye qur-aanka la akriyay ku jireen markii nabigu dhintay oo man bacda nebiya la nasaqay maya macnaheedu waxay tahay waxa weeyaan aakhiru xayaati nebiya la nasaqay nabiga geeridiisi aakhirkeeda wakti dambe ay soo degeen markaasaa waxaa akrinayo qur'aan ahaan u akrinayey dad aan nasaqu gaarin dadkii aan nasaqu gaarin qowlkaasa ugu sawaabsan qowl kalea jiro ah waa la akrinayo waxaa loola jeedaa macnaha xukunkoodiyaa lagu dhaqmaaye laakiin qowlkaas waxba wey maahane qowlka raajxa waa qowlkan waa la akrinayo waxay akrinaayeen dadka aysan nasaqi gaarin macnaa taas waxay tusaydaa inay aad u dambeeyey waktigay soo degeen aayaadkan wuxuu markaa xadiidkanu daliil u yahay oo caddaynaya nuugmada xurmadu ku sugnaanayda waa shan goor mafhuumkiisuna waxay tahay shanta wax ka yar ku sugnaa maydo laba saddex afar midna ku sugnaameen waa qowlka cabdullahi bnu mascuud cabdullaahi bnu zubayr cadaa ibnu abirabax daawuus ibnu kaysaan madhabka imaamu shaafici axmed ibnu xambal ibnu اlxasmi waa madhabka uu rajaxay sancaani alqaadi shawkaani iyo qayrkood caaisho sanad saxiixa waxaa uga sugan sida cabdurasaaq musanafkiisa uu ku wariyey juska toddobaad afar boqol lixdan iyo lix inay tiri caaisha laa yuxarimu duuna alkhamsa laa yuxarimu duuna khamsi radaacaat shan nuugmo wax ka sokeeya ma xarimayaan macluumaat inu dhaqaan shan goor oo la og yahay ilaa la nuujiyo carruurka xurmo ma sugnaanaydo hooyo u noqon maydo sidaasoo sariix aa sugan qowlkaas wax shakiya male waxa weeyaan waa qowlka ugu raajixsan masalada qowl kalea jiro ah wax yar iyo wax weyn haddiiba nuugma timaaddo waxa weeyaan khalaas waxa weeyaan hooyanimadu waa suganta waxaa laga wariyaa cali bn abi aalib iyo cabdullahi bn cabaas iyo cabdullahi bni cumar saciid ibnu waxa weya musayib taabica curwa ibnu zubayr zuhri waa madhabka maalik waa madhabka abi xaniifa riwaayad imaam axmed marka iyagu waxay deliishadeen aayadda wa ummahaatukum allaati ardacnakum ilaahay wuxuu idinka xarimay hooyada hooyooyinkii idin nuujiyey a ilaahay yidhi waxay leeyihiin ilaahay in nuujin mutlaquu sheegay kuma qaydin mar kuma qaydin labo kuma qaydin saddex waa mutlaq taasaan qaadanna yidhaahdeen iyo xadiid kale yaxrumu min aradaaci maa yaxrumu min anasabi laakiin taas waxaa looga jawaabayaa si sariixa waxaa la leeyahay haddii uu aayaddu muطlaq tahay xadiidkaa qayday nusuustuna waa isqaydaa waxa weeyaan icmaalu daliilayni owlaa min ilqaa'i axadihimaa labada daliilna in lagu wada dhaqmo aa ka habboon mid in la laaqi yeelo marka waxaa la leeyahay aayaddu waa muطlaq waxa weeye waa mujmal waxaa caddayday oo fasirtay sunnada nabiga sidaas daraaddeeda madhabka raajixa ah waa madhabkaas waxa weyaan caaisha bint abi bakr sidiq cabdullahi bn mascuud cabdullahi bnu zubayr cadaa daawuus ibnu kaysaan madhabka shaafici axmed ibnu xambal ibnulxasmi iyo a'imo fara badan oo kale ay rajaxeen wax shakiyo waxaan lahayn madhabkaas inu raajix qowl kalea jiroo ah sad waxa weeyaan waxay wax ku xaaraan noqon karaan waxay tahay saddex nuugmo saddex goor markii la nuujiyo waa horena usoo sheegnay waxa weeyaan waa madhabka waxa weeyaan daahiriyada daawudu daahiri oo wuxuu leeyahay maadaama la yidhi waxa weeyaan laa tuxarimu almasatu wala almasataani waxaan ka qaadanay saddex hadday gaarto waxa weeyaan waa waa xarimeen taasna waa ka soo jawaabnay oo waxaan nidhi mafhuum ayaad dariishaydan manduuqa yaalla waalmanduuqu muqadamun cala almafhuumi qaacidadaasaanu soo qaadannay waana ka soo jawaabnay waana ka soo jawaabnay marka waxa weeye nuugmada shantaa mid walbaba waa hal mar hal maran waxaa loola jeeda carruurka naaska inta nuugo inuu khalaas ka haro hadduu intaa nuugo naaska kale nuugo kan kale inuu iska joogsado saasaa loola jeeda ee un afka loo saaray loogu dhibciyey loolama jeedo loolama jeedo wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhumaa ana nabiya sala allahu calayh wasalama nabiga uriidda waxaa lala doonay calabnati xamsa gabadhii xamsa ibn cabdilmualib uu dhalay aa lala doonay inuu guursado fa qaala nabigu wuxu uhi innahaa gabadhaasu laa taxilu lii xalaal iima ahan inamaa innahaa gabadhaasu ibnatu aqi walaalkay gabadhiisii weeye min alradaacati xagga nuugmada iigu walaal ah wa yaxrumu waxaana xaaraam ku ah min alradaacati xagga nuugmada maa yaxrumu wixii xaaraam ku ah min annasabi xagga nasabka wa yaxrumu waxaa xaaraam ku ah min aradaaca min ajli radaaca nuugma darteed waxaa xaaraam ku noqonaa maa shayga yaxrumu xaaraam ku noqda min anasabi min ajli nasab muttafaqun calayh can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nebiya sala allahu alay waslm uriidda waxaa lala doonay cala bnati xamse waxaa la doonayna waa caliy bnu abi aalib sida saxiixulmuslimka ku sugan cali bnu abi aaliba nabigu wuxuu ku yidhi yaa rasuulallaahi maa laka tanawaqu fii qurayshin watadacuna war bal kaala rasuulka ilaahayow maxaad annaga nooga tega quraysh u kala doordoorane quraysh unbaad iska doordoorataa annagana waa naga tega naga guursamaydi ma annaga naga guursati naga qaraabadaadaoo reer bani haashima wadiga qurayshtaas kale iska doordooranayee markaasaa nebigu yidhi wa cindakum shay oo gabar miyaad haydaan idinka idinka gabar miyaad haydaan markaasaan yidhi haa bintu xamsa gabadhaan adeerkaa dhalay xamsa de waa nabiga adeerkiis aabiisa la dhashay soo maa gabadhaan adeerkaa dhalay waa la guursan karaa gabadhaan adeerkaa dhalaan hayna xamse marka dhankaasuu ka fiiriya cali inay adeerkiis dhalay laakiin xamse adeer ha ahaadee walaalna nabiga u yahy dhinac kalea soo baxday dhinacan oo nasabka adeer uga yahy laakiin dhinacii nuugmadu la dhash oo isku isla gabaraabaa wada nuujida addoonaheed soo uma jeedid markaasaa nabigu yidhi innahaa laa taxilu li xalaal ima ahan ina xamse innahaa ibnatu aqi walaalkay waxa weeyaan gabadhiisii weeye min aradaaca xagga nuugmada iigu walaala maxaa yeelay labadoodaba waxaa nuujiday xamse iyo rasuulkaba waxaa nuujiday huwayba mawlaatu abilahab addoontii abulahab lahaa jiray waxa weeyaan ayaa nuujiday labadaba labadaba abulahabna waa nabiga adeerkiisa waa nabiga adeerkiisa soo ma ogi sidaas waa nabiga adeerkiisa waa nabiga adeerkiisa marka waa noocaas oo nabiga afartii waxa weyan adeeryaashiisii labana gaalnimay ku dhinteen labana islaamnimo labada islaamnimada waxa weyan waa xamse iyo cabaas ibn cabdilmualib labada gaalnimadana waa abulahab iyo abudaalib laakiin xoogaa labadooda farqa udhexeeyey abulahab waa la xarbiyo waa la dagaalama abudaalibna waa difaaci jir dadnimada mogta la isdheeriya haddi xataa diinta isku mid laya dadku dadnimada isdheeriya wiilkaagana wiilkaagaan ha la dagaalamin qofaa garta soo ma jeeda iyo ilaasho waa la kala dadnimo badan yahay marka waxa weeyaan huwaybaa wada nuujiday labadooda huwayba ayaa wada nuujiday marka taas waxay daliil u tahay waxa weeyaan nuugmada inay nasabkii oo kale la mid tahay oo wax kasta sabab kasta oo xaaraam ku noqda nasabka nuugmadana xaaramu ku noqona haddaba qaacidadaas marka xadiidkan waa in wax badan laga fahmaa ilaa xadiidkaana qaacido u ah xagga nuugmada axaadiista ugu shamlinta badanna ah oo nabigu uu yidhi wa yaxrumu min alradaacati qaacido kaasa u ah wa yaxrumu min alradaacati maa yaxrumu min anasabi kaasaa qaacido u ah baabkaan marka waxaad tidhaahdaa nasabka ilaahay toddoba gabdhoodu xarima toddobo xurrimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum wa camaatukum wa khaalaatukum wa banaat اlakhi wa banaat اlkht khaas waa laga gudbi marka nasabka soo ma jeedid toddobadaasoo nasabka maahan gabar kasta oo xagga nuugmada waxa weeyaan mid nasabka ka mida ku aadan sidaasoo kale xaaraamkaaga mid kasta oo nasabka ka mida mid nuugmada ka mida ku aadi fiiri maxaa ugu horeeya xurrimat calaykum ummahaatukum hooyooyinka inin dhalay waa idin ka xarimi maxaa hooyo loola jeedaa hooyooyin hooyooyinaa ku dhaleen mise halla hooyo hooyooyin badanaa ku dhaleen mid waa ku dhashay ayadana midaa dhashay aabba midaa dhashay waxa dhan waa wada hooyo marka lagu leeyahy hooyooyinaa lagaa xarimay adiga hooyadaa hooyadeed aabbaha hooyadiis waa kulli waa hooyada ayeeyooyinka iyo hooyo isku dar intaasaa jamc looga dhigay sidaasoo kale nuugmadii wey tii ku nuujiday hooyadeed ninka oo caanahan aad nuugtay lahaa hooyadiis kulli waa kaa xaaraam haye xurmid calaykum ummahaatukum wa banaatukum gabdhahaad dhashay waa ka xaramso laguma dhihin banaat wey midaad dhashay midday sii dhashay midda wiilkaagu dhalay kulli waa ka xaram soo ma ahan haddaba waa sidaasoo kaleeto waxa weeyaan gabadha islaantaadu nuujiday midka ay dhashay wiilka islaantaadu nuujiday midda uu dhalay kulligood waa kaa xaram wixii ka farcama waa sidaas waa banaatu wa akhawaatukum waxa weeyan walaalaha waa kaa xaram gabadha kugu aabbihooya midda kugu aabba midda kugu hooya kulli waa ka xaram saddexda soo maaha xagga nuugmadana waa sidoo kale xagga nuugmada gabadha waxa weeyaan oo naaska kula nuugtay waa kaa xaaraan waa kaa xaaraan waa sidaas midda naas kula nuugtay laftirkeeda a waxay noqon mid kugu abihoyo mid kugu aabbaheday labay kala noqonayo midu naaskay kula nuugtay oo islaanta ku nuujidaan nuujiday ha islaantana waxa weeyaan markay adiga ku nuujaydo iyo markay gabadhaas nuujaydo isku nina qaba fiiri markaas isku aabbihi hooyad ka tihin xagga nuugmada soo maa ilaa marad kale aabba noqon kartaan xagga nuugmada nin kalaa qabay fiiri xagga waxaan keenaynaa xaggii nuugmada fiiri mid kugu aabbihi hooyaa mid kugu aabbaa mid kugu hooyaa aan ka keenayna xagga nuugmada waxaan leenahay fiiri sidaan u keenno islaanaa ku nuujiday ninaa qaba islaantaas inta uu ninkaasu qaba gabar kalena waa ay nuujida gabadhaas marka xagga nuugmada islaantanu hooyay ugu tahay soo ma ninka qabaana aabba ugu yahy adigana islaantan hooyay kuu tahay xagga nuugmada ninka qabaan aabba kuu yahay waa kugu aabbiyo hooyo waa kaa xaaraan xagga naga dhig waxaa la rabaa gabar kugu aabba xagga nuugmada oo waa maxay islaanaa ku nuujiday ayado hadday rabta gabarba ma dhalinba laakiin ninka qaba ayaa islaan kale gabar u dhashay gabadhaas waa kugu aabba xagga nuugmada ilaa ninka islaamtan ku nuujaday qaba aabbasow kumaan xagga nuugmada ayadana aabbu u yahay iyadana aabbu u yahay sow ma jeedi taasuna waa mid mid kugu hooyo keliya ha la raba in la keeno islaam ayaa nin guursaday mithaal fiiriya gabaray nuujiday ninkii waa furay mid kalaa guursaday aday ku nuujiday adiga xagga nuugmada ninkan dambaa kuu aabbaa soo maaha ninkii hore waxba kuuma gelin gabadhaasna xagga nuugmada ninkii horaa ugu aabbaa laakiin xayni ka dhexeeya hooyadan isku hooyaad ka tihin xagga nuugmada waa kaa xaaraan nasabkii oo kale soo maaha saddexduba yaxrumu minan min aradaaca maa yaxrumu min anasabi marka xurumed calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum wa camaatukum iska cadda marka camaatukum islaanta ku nuujiday adiga waxaa ka xaran xagga nasabka eedooyinka aabbaha la dhashay tii ku abi hooya tii ku aabba tii ku hooya saddexda waa kaa xaaraam sida nuugmadan waa sidoo kale islaanta ku nuujiday ninka qabay waxa weeyaan gabdhaha la dhashay waa kaa xaaraam dhammaan gabdhaha la dhashay waa kaa xaaraam waa eedooyinka wa khaalaatukum habaryaraha waa kaa xaaraam xagga nasabka hooyada la dhashay waxaa la mid a xagga nuugmada waxa weyan islaan hadday ku nuujido waxa weyan gabdhihii la dhashay waa kaa xaaraam waa habaryaraha wa banaatul akhi gabdhaha waxa weeyaan waa banaatul akhi wiilka adiga kula dhashay xagga nasabka gabdhaha u dhalay adeeraad u tahay waa kaa xaram xagga nasabka nuugmadiina waa la mid wiilka naaska kula nuugay gabdhaha uu dhalay waa kaa xaaraam xagga nuugmadii ay xaaraam kaga noqdeen wa banaatul ukhti gabdhaha adiga kula dhashay gabdhaha ay dhaleen abtiyaad u tahay waa kaa xaaraam soo ma aha xagga nasabka nuugmadiina waa sidoo kale gabadha naaska kula nuugtay gabadha ay dhashay abtiyaad u tahay xagga nuugmada waa kaa xaaraam yaxrumu min yaxrumu min aradaaca maa yaxrumu min anasab toddobadiisoo kumaanaan keenin waa noocaas marka qaacidada marka le ku cesho halkaanuuna ku keenaya cabdullahi ibnu saalex alfawsaan qaacidadii qaacidadu waxay tahay marka radaacada xurmada cunuga murtadica leela caanaha nuugay furuucdiisa bisay ku faafayda usuushiisa iyo huweeshadiisa aadime xurmadu halkaanu ku keenaya qaacidada muhiimka ah waxa weeyaan furuucdiisa bisay taabane welidaas saas daraaddeeda waxa weeyaan walaalkiis la dhashay islaantaa nuujiday waxba umaaha ajnabi kata ajnabi kata dura waa guursan kara wax u galay male waa walaalkiis la dhashay ogow saan ula jeeda adiga wiila kula dhashay islaana adiga ku nuujiday islaantaas isaga ma nuujid soo maaha xagga nasabaan wiilkaanu kaala dhashay islaantaas adiga ku nuujiday ninkaan ajnabi kata kula dhashay wax u galay male ajnabi kata maxaa yale xawaashida kuma faafo soo ma jeedid aabbahaana iyo awowgaana ajnabi ka yihiin islaamtan ku nuujida islaamtan ku ajnabi ka yihin ku faafi may xurmadu kaliya waxay xurmadu ku faafi carruurka la nuujiyey iyo furuucdiisa taas waa dhinac amaa murdica middan wax nuujida nasabku wuxuu ku faa waxa weyn xurmadu waxay ku faafee furuucdeeda usuusheeda xawaashideeda sidaas weeyaan intabaa ku faafayda wa can ummi salamata radia allaahu canha qaalat ummu salama waxay tidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam laa yuxarimu ma xarimo min aridaaci xagga nugmada ridaac iyo radaac labadu waa bannaan yihin bilkasri waalfatxi labadu waa bannaan yihin laa yuxarimu ma xarimo min aridaaci xagga nuugmada ilaa maa fataqal amcaaa mindhicirada wax dilaacyo maane wax waxa weeyaan gaajo tira weey wax inta lagu shubo oo calooshii gala mindhiciradii dilaaciya oo macnaha mindhiciradii xoogaa ee wax yaroo dis ah ama aan cuntaba u noqonayn waxa weeyaan waxba macnaa male waxaa loola jeeda wax caloosha gala ee baahi ka fujiya cunuga ilaa maa fataqal amcaa mindhicirada wax dilaaciyo dhex gala maahane oo wakaana ahaaday qabla alfidaami goynta ka hor intaan naaska laga jarin ka hor naaska intaan laga jarin waa inay tahy nuugmadaas naasna goormaa la jaraa laba sano markay dhammaato dalika liman araada an yutima radaaca marka waxa weeyaan labada sano mar hadday dhammaato waa go-ay naas waa laga go-ay rawaahu tirmidiya wari wa saxaaxo waana saxiix yeelay huwa tirmidi iyo walxaakim sheekh naasiruddin albaanina uu saxiixiya xadiisku waa xadiis saxiixa xadiidkaas waa xadiis saxiixa wuxuu tusaa marka oo xadiidkaasu daliil u yahay waxa weeyaan nuugmada oo xurmadu ku sugnaanaydo waa midda caloosha caanuhu galaan ee jismiga quudida ee markaas jirku uu ka faa'iido jirkiisii cunugu inta ku soo dhasho uu cunugga jirkiisu wuxuu noqonaa jus ka mid a hooyadii nuujiday kaas weeye hooyadii nuujiday kaas weeyaan ee wax yaroo dis ah waxba macnaa ma leh ama qof weynaaday la nuujiday waxaa la rabaa wakti ugu baahan yaho caanahanu jirkiisa ku korayaan inay tahay caanaha la nuujina caana caloosha gala ee cunugga wax tara ay noqdaan marka xadiidkan wuxuu sii xoojinayaa adilada tusayda in nuujinta waxarimtaa ay tahay wixii labada sana wixii ka dambeeya waxa weya waxba ma xarimaan waana qowlkii jumhuurta saxaabada taabiciyaalka a'immada mujtahidiinta imaamu tirmidi markuu wariy wuxuu yidhi waalcamalu calaa haada cinda akari ahlicilmi xadiidkaanay ku camal falaan akaru ahlicilmi min asxaabi nabiyi sala allahu alay slm wakayrihim saxaabada iyo qayrkoodba ana aradaacata laa tuxarimu ma xarimto ilaa maa kaana duuna alxawlayni laba sana wixii ka horeeya maahane waxa weeyaan waxba ma xarimto wixii ka dambeeya wamaa kaana bacda alxawlayni alkaamilayni fa innahu laa yuxarimu shaya wixii laba sanoo kaamila ka dambeeya waxba ma xarimo xadiidkan marka sidaas ayay u dariishadeen aayadduna waa la mid waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca hadalka tirmidi jaamiciisuu ku leeyahy jaamicu tirmidi ayuu hadalkiisa ku leeyahay marka aayadduna sidoo kaley tusaydaa marka xadiidkan tanu tusaa rawaa tirmidi wasaxaxahu huwa walxaakim wa can ibni cabbaas radi allahu canhuma qaal laa radaaca wax nuugmaa ma ahaanin ilaa fi lxawlayni labada sano maahane wax nuugmaa oo sharciya ma jirto ilaa labada sano maahane wixii labada sano ka dambeeya nuugma ma ahan sharci ah rawaahu daaruqudniyaa wariyey wabnu cadiyina waa wariyey marfuucan xaaluu yahay mid nabiga loo kor yeelay wa mawquufan xaaluu yahay mid ku eg cabdullahi ibni cabbaas oo fadwadiisa wa rajaxaa daaruqudni iyo ibnu cadiy waxay rajaxeen almawquuf xadiidka mawquufka waa fadwo cabdullahi ibni cabbaas waa fadw cabdullahi ibni cabbaas waana saxiix fadwadaas asaga waa ka suganta fadwadaas way ka sugan tahay waxaa rajaxay daaruqudni ibnu cadiy waxaa fadwadaas kaleeto saxiix yeelay bayhaqi oo yidhi haada huwa saxiixu mawquufan waxaa kaloo saxiix yeelay waxa weeyaan cabdulxaq alaxkaam alwusdaa juska saddexaad boqol siddeetan iyo shan waxaa kaloo fadwadaas saxiix yeelay ibnu cabdulhaadi tanqiixa juska saddexaad laba boqol afartan iyo sideed waxaa kaloo saxiix yeelay fadwadaas cabdullahi ibn cabbaas inay ka sugan tahay zayrici nasbu raayaha iyo qayrkoodba marka cabdullahi ibn cabbaas fadwadiis wey axaadiis horeyna ku macnatay waafaqsanta wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkaa yidhi ayay yidhaahdeen laa radaaca nuugma ma ahaanin ilaa maa shay maahan anjaza xoojiya anjaza xoojiya alcadma lafta nuugmadu waxa weeyaan ta'fiir ma leh ilaa nuugma lafta xoojiya maa cunugu inta caanaha nuugo lafihiisu ku xoogaabaan wa anbata laxma hilibna soo dhaliya tacaanihii cabo waa in hilib ka soo dhasho akhraja abu daawuud ayaa soo saaray wa huwa xadiisun daciifun fiihi alaaatu majaahiil saddex majhuula ku jiraan sanadkiisa cabdullahi ibnu saalax alfawsaan wuxuu yidhi wax la yaab le waxaa xaafidku inuu ka aamuso caadadiisaba maaha inu caadadiisa maahan xadiis saatan u daciifa inuu ka aamuso xaafidku inuu taabtay ahaa jir sida lagu yaqaan a'immada caanka u ka buluuqa iyo kitabihiisa kaleba xadiis noocan oo kale markuu sheego waa inuu daba dhigo xukunka caddeeyo laakiin xadiiskan ma sheegin waa ka gudbay marka saddex majhuula ku jirta abu muusa alhilaali waa majhuul aabbihiisna waa majhuul ibnu abi xaatim wuxuu yidhi aabbahay abi xaatim arraasiyaan weydiiyey oon idhi ka waran abuu muusa lihaali huwa majhuulun wa abuuhu majhuulun asna lama garanayo aabbihiisna lama garanayo waxaa kaloo ku jira ibnu cabdillahi bni mascuud oo asna majhuulahon la garanay marka waa daciif xugunna kaas lagama qaadan karo xugunna lagama qaadan karo marka qowlka sawaabkaa ee xadiidka saxiixa umusalama uu tusayo fadwada cabdullaahi bni cabbaas bay tusaydo axaadiistii horan soo sheegnayna laga fahmayey aayadda qur-aanna laga fahmayo waqtiga nuugmada waa labada sano waa carruurku intuu u baahan yahay waa intaan naaska laga jarin waa waqtigaas qowlkaas waa qowlka jamaahiiru ahlicilmi ay mareen min asaxaaba waaltaabiciin wa a'imati almujtahidiin qowl kalaa jiroo ah oo imaam maalig oo ah waxa weeyaan dhib ma leh labada sano bil iyo laba bilood iyo saddex bilood cunugu mogta naasu nuugi jira cuntada si ula qabsado xoogaa bil iyo laba biloodoo cuntada ula qabsaa nuujinta ah labadii sanaa lagu dara hu leey labadii sana waa lagu dara laakiin abu xaniifa isagu wuxuu leeyahay soddon bilood nuugmada intuusan cunugu soddon bilood dhaafin waa la nuujin karaa aayaddu deliishaday wa xamluhu wa fisaaluhu alaaثuuna shahra xambaaridiisa iyo naaska jaridda waxa weeyaan waa soddon bilood marka wuxuu leeyahay soddonkan bilood aayaddaanu sheegayda laga hadli maayona in xamluhuda loolama jeedo yidhi xamlul axshaa intii caloosha lagu siday lagama hadlaayo waa inta dhabarka lagu siday isaga wuxuu leeyahy soddonkan biloodba waxay ka hadlayda cunug bannaanka joogo de mana ahan sidaas waa siday saxaabadu u daliishadeen saxaabadu waxay u daliishadeen lix biloodoo caloosha uu ku jiray iyo laba sano oo nuujina inay tahay aayaddan cali bn abi aalib waxa weyaan cumaan bn cafaan oo loo sheego asna ku qancay sidaasay u fahmeen sidaas ayay saxaabadu u fahmeen laakiin abu xaniifa wuxuu u daliishanaa soddonkan biloodba dabadda inuu joogo carruur mana ahan ee sidii saxaabadu u fahmeen waxay ahayd soddonkan biloodoo ay aayaddan axqaaf ay sheegaydo lix bilood calooshuu ku jiray labaatan iyo afar biloodna waa intii la nuujinayay marka daliil uguma sugna qowl kalaa le waxa la ictibaarinao la qiimaynaa waa naaska jarid sanad isagoo jooga haddii naaska laga jaro kadib ay nuujido macno malahay leey duu afar sano saddex sano iska gaaro naas iska jaqayo oo weli aan laga jarinoo nuujidana waxay leeyihin xugun yeelana mar walba u naaska jaridda laga fiirina calaa kulli xaal qowlka jamaahiiru saxaaba ay mareen waa qowlkaas hore xagga adaliil ahaanna min alkitaab waasunna wa aqwaali saxaaba raajixa ah waxa weeyaan waa laba sano nuugmada sharciga wixii ka dambeeya nuugmo sharciya ma aha وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره أخرج البخاري والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وقال شرح دير الربا مركز حد اسكتشوه كانوا